بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم سهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب علمنا منه ما jahilna وذakirna minhu ma nasiina dersigeennu wuxuu ka bilaabanayaa bilowga suuraة اlqalm suuraة اlqalm bakiyatun aayaadkeedu waa konton iyo laba aayadood xagga suwarkana waa suuradda lixdan iyo sideedaad bismi اllaahi الرaحmaan الرaحيim nuun waalqalami wamaa yasduruun nuun oo xaraf ka mida xuruufta allaahu aclamu bimuraadih bidaalik inta badanse markii la sheego xuruufta noocaasa waxaa lagu xijiyaa oo ka dambeeya ama qur-aanka ama icjaazu lqur'aan qur-aanka icjaazkiisa wax la xidhiira walqalami baan ku dhaartay baa ilaaha yidhi qalamka iyo wamaa baan ku dhaartay yasduruuna ay sadaraynayaan oo ay qorayaan qalamku waxa weeyaan midka lagu qoro culuumta iyo macaarifta qalamku waxaa la yidhaahdaa axad lisaan waa carabkii labaad weeye waa nicmo xag rabbi ilaahayna ka siiyey oo ilaahay addoommadiisa oo ku mannaystay waxaa qoranoo la akhrinayo waxa la qorayo waxaasoo dhan meeshii la doono wax lagu qorayo qalamkaas baan ku dhaartay iyo wamaa yasduruuna waxay qorayaan macnaha sadaraynayaan kuwa wax qoraya waxaa markaas laga fahmayaa dhaartaas qalamka iyo kitaabada lagu dhaartay kitaabadu ajaa'ib inay tahay iyo fadliga ay leedahay iyo qiraa'ada wax akrinta ilaa insaanka ama qofkan insaanka ah gaar ahaan waxaa lagu khasisay makhluuqa dhexdiisa macrifatulkitaaba kitaabada iyo qoraalka aqoonteeda waxaa qofka qalbigiisa ku jira ama carabkau ku caddayn karaa ama qoraalkau ku caddayn karaa inuu qoro iyo inuu carab kaga dhawaaqo cajaa'ibteeda waxaa ka mid ah aayaadku ugu horreeyey oo ilaahay soo dejiyey suuratu iqra ama suuratu alcalaq alladii callama bilqalam callama alinsaana maa lam yaclam waka waxaa cilmi la hayo noocu doono ha ahaadee dee waa wax qalam lagu qoray daan la reebeen oo la qoreen oo la diyaariyeen oo aan qalamku jirin lama heleen markaasaa culumtii oo dhan saasay u diyaarsanta qalamkan yaa keenay yaa ummadda fahansiiyey yaa siiyey ilaahay subxaana wa tacaala waalqalami wamaa yasduruun qalamkii wakaas iyo waxay sadaraynayaan malaa'igtii baa wax qoraya khalqiga kalea wax qoraya maa anta ma tihid nebiyullaahi maxamedow bimajnuunin ma tihid mid majnuunah binicmati rabbika xaala ku maran tahay ama bisababi nicmati rabbika fadliga ilaahay iyo nicmaynta uu kuu galay nubuwada lagu siiyey adigu ma tihid bimajnuunin maa anta ma tihid bimajnuunin wakaa qamarki kuwan jahalada ee mujrimiinta maxay leeyihiin kuwaasaa waxay leeyihiin nebiga junuun ku sheegaya marka taas baa laga anfinayaa ma jidha wey iyagu waxay dhaheen gaaladu markay tilmaamayeen yaa ayuha aladii nuzila calayhi dikru kan dikriga lagu soo dejiyadow innaka la majnuunu saas bay dheh marka binicmati rabbika waa waa ictiraad wa inaka adigu wa ina laka waxaa ku ahaaday nebi allow laajran ajir weyn kaasoo hayra mamnuunin mid go-aya mamnuun mid la goynaya kayrkiis dhibaatada aad taxamulaysid iyo fidinta diinta iyo dacwada ajar baa ku ahda weyn oo hayra mamnuunin hayra maqduucin ah walaa manquus mid la goynaya kayrkiisa mid la nusqaaminaya kayrkiisa wa innaka adigu nebi allow la calaa khuluqin khuluq iyo dabeecad dusheed ba ahaata khuluqaasoo cadiimin weyn ilaahay baa ammaanaya rasuulkiisa moxamed calayhi salaatu wasalaam markaasaa calaa baa la geliyey sida macnaha khuluqdaa weyn isagu siday gaadiid u tahay oo kale u dul saaran yahay wa innaka adigu la calaa khuluqin markaasaa la yidhi cadiimin weyn adab sarraysa khuluq wanaagsan ee kariime ah taasaa dul saaranta wey fadaa'il iyo kamaalaad oo dhan baa nebiga la siiyey calayhi salaatu wasalaam yaa lahu min sharafin cadiim lam yudrik sha'wahu basar marka allihii rabbulciza baa nebiga ku tilmaamaya wasfigaa iyo tilmaantaa jaliilkaa ee weyn ee xeesha dheer wa innaka la calaa khuluqin cadiim maxaa marka nebiga khuluqdiisa ka mid ahaa calayhi salaatu wasalaam cilmiga iyo dulqaadka iyo xishoodka daran cibaadada badan deeqsinimada sabirka iyo shukriga tawaaduca iyo zuhdiga raxmadda iyo turidda xusnulmucaasharada adabta waxaasoo dhan akhlaaqda laga raali yahay oo dhan xadiidkii sheekhaanku soo saareen anas binu maalik baa laga wariyey radia allahu canhu wuxuu ahaa nebigaan u khidmeeyey calayhi salaatu wasalaam buu yidhi haddaan anas ahay toban sano weligay ima dhihin nebigu uf ima dhihin shay aan sameeyey maxaa u samaysa ima dhihin shay aanan samaynna maxaa u samayn weyda ima dhihin wuxuuna ahaa axsana naas weligay ma urin buu yidhi miski iyo cadar iyo wax udgoon oo ka udgoon badan nebiga dhididkiisa calayhi salaatu wasalaam bukhaariga iyo muslimkaa warinaya bukhaariga waxaa kaloo ku yaalla caaisho markii la weydiiyey nebiga khuluqdiisa waxay tihi kaana khuluquhu lqur'aan nebiga khuluqdiisu qur'aan ayuu ahaa khuluqdiisu qur'aan bay ahay wa innaka la calaa khuluqin cadiim fasatubsiru waa arki doontaa nebi allow wa yubsiruuna iyana waa arki doonaan markii cadaabku iyaga ku soo dego adna waad arki doontaa iyaguna way arki doonaan kuwa gaaladaa wey wa yubsiruuna kuwa gaalada ah kufaaru maka iyo kuwa la midkaa maxaa arki doontaa iyana arki doonaan biayukum kiina ciraabo badan baa ku jireen almaftuunu ayukum lmaftuun biayukum lmaftuun kiina almaftuunu ah kiina la fitneeyey bimacnaa junuun iyo waali lagu fitneeyey adagay iyaga kuu yahay adna waa arki doontaa iyana way arki doonaan waana iyaga almajnuun aladii fatanahu shayaan kan shaydaanku fitneeyey wey suuraddan mucdamkeedu wuxuu ku soo degtay ama mucdamku ku soo degay nin la dhihi jiray weliid bin اlmagiira abijahal kuwa gaaladaa marka afxumo badan bay samayn jireenoo waxay dhihi jireen shaydaan baa jiro oo muxamed u yimaado oo kaas baa wax u sheego oo ninkan intaa waxbuu akhrinayaa ma waa waalan yahay intaas waxbuu akhrinayaa waa maba aamusayo yaa u keena waxaasay dhihi jireen inna rabbaka rabbigaa huwa isagu aclamu waa mid ku ogaal badan bimacnaa caalim ku ah biman axadka dalla dhumay can sabiilihi waddadiis waddada xaqa ah dariiqulhudaa kan ka dhumay ilaahay baa caalim ku ah wahuwa ilaahayna aclamu caalim buu ku yahay ku ogaal badan yahay bilmuhtadiin kuwa muhtadiinta ah yaa ee hanuunsanee hagaagsan ilaahay waa ogya subxaana wa tacaala ee falaa tudicha adeecin نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام المكذبين هاضعن هو المكذبين تاي بينيي قالضع قرآن كديري هذا كديري هو هاضع ودوا كوا وحي تعليسين ودوا وحي تعليهين oo jeclaysaen low tudhinu inaad u dabacdo low tudhinu inaad u jilicsanaato u dabacdo waxyaalaha aysan raalli kaga ahayn oo ay dhibsanayaan aad iskaga tegtid fa yudhinuuna iyana way dabcayaan iyana markaas waa dabcayaan wadduu low tudhinu oo fa yudhinuuna iyana ay dabcaan waxba ha u dheh wadduu waxay jecel yihiin low tudhinu fayudhinuuna iyana markaa waa dabcaya marka hadalladoodaa waxaa ka mid ahaa inay dhaheen haddaan marmar annaga asnaamta iyo ilaahyada iyo aan sheeganayna iyo waxaas aad maaragtay nala joogi lahaydo nalala caabudi lahaydo wakaas annana ilaaha aan caabudno hadallo noocaas oo kale ah marka sideedababa kuwa gaalada ah qofka waxay rabaa inay diinta ka kaxeeyaan ka fidneeyaan ka saaraan marka in loo jilco loo dabcay rabaan soo saanta iyo haragga iyo maqaarka dufan inta la mariyo oo la jilciyo oo la duugo lama lama wax jilicsan oo dabacsan lagama dhigo sidaas oo kale iyana waxay rabaan qofka inay dufan u mariyaan hadba waxbay siinayaan hadba waxbay u qabanayaan hadba meel bay kaga imaanayaan waxa weeyaan ilaa ay uu u dabco u jilicsanaado oo adna intaan ka soo tag nana intaanan kasoo ilaa adduunka maanta waa jidhaa meel dhexea la iskugu yimaadadaas dhexdhexaadnimadaa iyo oo qof dee diintii iyo khayrkii laga kaxaynayo iyagu hadda hadday meeshii ka soo tagaan awalba baadil bay haysteen oo ay ka soo durkaan laakiin qofka xaqa ka taagan meeluu uga dhaqaaqo oo uga durko oo meel kale uga doorbido maba jidhaba marka waa makri badan yihiin gaaladu waa shar badan yihiin kuwii horeoo xilligaa joogay baa sida ahaa qur-aanku saa uga sheekaynaya kuwii qarnigan jooga iyo qarniyada la midkaana kama sii daranba walaa tudichaa adeecin nabiyullaahi maxamedow kulla xallaafin mid dhaar badan dhammaantii baadil buu ku dhaaranaya kaasoo mahiinin liita ihaanaysan faajir xaqiira ah kaasoo hammaazin xamasho badan dadka hilibkooda xanta cuna ceebeeyo dura aa kaasi muxuu yahay maxaa dadka dadka wax ka sheega oo ceebeeya kaasoo mashaa-in sagaal tilmaamood baa meesha la isku daba xiraya qofkii ilaahay caayo ceebeeyo waxa weeyaan waa u dhammaatay oo haddee ilaahay subxaana wa tacaala qofkaas uu tilmaamihiisa sheegay bes weeyaan kaasoo mashaa-in u socod badan binamiimin namiimada iyo isku diridda dadka la isku diro laa yadkhulu jannata namaamna waa layidhi jannada ma kaloo midka dadka isku dira imaam muslim baa wariyey kaasoo mannaacin diidid badan oo mancin badan lil khayri khayrka bakhiil ahoo fii sabiili illahi in wax lagu bixiyo yaa bakiil ahoo aan ogolayn kaasoo muctadin aalim ah muctadin mutajaawis waxa weeyaan fi اظulmi wاlcudwaan collaytanka iyo dulmiga xadgudub badan kaasoo afiimin kaiiru اlaahaama dembi badana ah waa mubaalaqa siiqooyinkaa ku yimaadeen xallaaf hamaaz mashaa mannaac afartaas waa in uusan qofku mariga laba keliya ahayne tilmaan aad oo u leeyahay oo ugu tiro badan yahay uu sameeyo ay tahay kaasoo cutullin adag qallalan engegan qalbi qallalan fahan laaway ah bacda daalika tilmaamaha la soo sheegay dabadeed ma sideed tilmaamoodba intaa dabadeedna ow sababtaa xunxun dabadeedna zaniimin ibnu zinaah waxa weeyaan intaa dabadeedna waa zaniim intaasoo tilmaamood buu leeyahy daci ahoo layska sheegto qoo la tiri annagu naga mid yahay laakiin aan ka mid ahayn oo bilaa aabba ah zaniimka waxaa la dhihi jiray xoolaha iyo ariga iyo maaragtay waxyaalaha kolmo mayaale kolmaha aa neef kolmales oo lama yidhahda kolmaha waxyaalahaas meelaha ka lullusha baa la yidhaahdaa marka midkaana qoladan unbuu ku dhegan yaho ka lushaayoo ku macnaha sheegtay mooyaane ka mid maaha waa daci nasab saxiixa ma leh waxaa la leeyahay weliid bin lmuqiira ee aayaadku ku soo degeenoo reer quraysheed unbuu iska sheegan jiroo sheegtay isna kama dhalan siddeed iyo toban sano kabacdi baa baa aabbihii sheegtay oo macnaha aabbihii waa maxay ninkii ka wiil yeeshay yidhi anaa anuu igu abtirsanaya anaa dhalay awalna aabba looma aqoon ibnu cabbaas wuxuu yidhi ma garanayno axad ilaahay ku tilmaamay ceebahan intaa la egoo kale hayra haadaa qofkan mooyaane qof saanoo kale intaasoo ceebood la isku dabadhigay oo ilaahay sheegay oo aan kan ahayn ma naqaan buu yidhi isagoo haddausan aqoon cid kaloo taqaana ma leh ibnu cabbaas weeye ceebaan weligii ka harayn baa baa lagu sumada nudfadan iyo menidan biyuhu ka abuurmayaan marka hore hadday xun tahay ilmuhuna waa iska xumaanaya ninkan laftiisu waxaa leeyahay hooyadiisba inta u yimid buu wuxuu yidhi muxamed wuxuu igu tilmaamay sagaal tilmaamood maanaa qur-aankaas uu maxamed akhrinayaa sagaal tilmaamood baa laygu sheega xag rabbi kulligoodna kulluhaa daahiratun fiya kulligood waa isku ogahay buu yidhi acrifaa waan garan buu yidhi hayra taasic minha midda sagaalaad baana garanayn buu yidhi zina inaan ku dhashay ma haya buu yidhi xogtaas oo waa zaniiminta haddaadan run ii sheegin sidaan ku dhashay cidday dhashay adigaan qoorta kaa goynaya markaas waxay tidhi aabbaha carruur ma dhali jiranoo cinniin buu ahaayoo xoolo badan buu lahaayoo xoolahaasaan baqay inay baaba'aanoo mid xoola la joogaa baan isku dhiibayo kaas baa ku dhalay bay ku tiri baa layidhi tilmaamaha kale awel ba isku yaqaanay taasna wuxuu ogaaday markaan dambo saa loogu sheegay ninkaa xaalkiisu sidaas bu ahaa marka an ha adeecin marka walaa tudic soo ma hayn kulla xallaafin mahiin ha adeecinkaas an kaana inuu ahaaday darteed ha u adeecin daa maalin maal weyn midu saaxiibaya wa baniina wiilal dad iyo dunyo badan inuu leeyahay u xeraysan yihiin awgeed ha u adeeci oo an kaana daa maalin wa baniina horeyna waa lagu xidhi karaa gadaalna waa lagu xidhi karaa hadda horey baynu ku xidhan ama waxa weeye an kaana inuu ahaaday ninkaasi daa maalin maal midu saaxiib ah waayahay daadii soo garan mayse ismaalkhamsihii daa maalin iyo wa baniina bow idaa tutlaa markii la akhriyo calayhi dushiisa aayaatuna baa leeyidhi aayadaha yaga markii lagu dul akhriyo buu qaale wuxuu yidhi asaadiiru lwaliina wey inuu xoolo iyo wiilal badan leeyahay awgeed waxay gaarsiisay aayaadkanaga markii lagu dul akhriyo inuu yidhi aayaad waxaan waa asaadiiru lawaliin kuwii hore abaadiishoodii iyo khuraafaadkoodii iyo xogihii xikaayaadkii laga keenay weeye muxamed baa soo guuriyoo soo rartay buu saa u yidhi nicmadii loogu la siiyey meeshuu xamdin lahaabuu kusii kufriyey ilaahay wuxuu yidhi sanasimuhu waannu calaamadin doonaa ninkaas cala alkhurduumi sanka khurduumka inta badan maroodiga iyo waxaasaa sankooda iyo sanqaroorkooda loo yaqaan waxaana wax liita ah aan dad ahayn iyo khinsiirka iyo khurduumka loo isticmaalaa doofaarka marka isagii waxaa la yidhi sanasimuhu cala alkhurduum calaamad baanu ku sumadi doonaayoo ku dhejin doonaa saas baa la yidhi seef baa looga dhuftay calaamad bay noqotay sanka u ka muuqato weliga maalintii bedar baa lagu dhuftay saasaa ku dhacday wejiga hadda qofku waa meesha fayskiisaayoo ugu cajabta badane sankuna waa meelaha ugu sii cajabta badanoo wejiga ku yaalla isagii baa lagu dhuftay sanko ku dhuftay iyo sanka taaggiisoo ku dhuftay waxaasoo dadkuma dhahan waa halkaasaa lagu dhuftay sumadaasaa lagu dheji foolxumada ah meeshii jirkiisa ugu fiicnayd halkan waxaa la tilmaamayaa qiso qole la dhihi jiray asxaabu alxadiiqa qoladii beeralayda ahayd oo beerta u saaxiibka ahaa iyo imtixaankii la mariyey iyo tusaale ilaahay subxaana watacaala ina siinaya wey qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi innaa hanaw balownaahum reer makaad waanu jirabnay abaar iyo gaajo baa lagu jirabay nebiga habaaray calayh salatu asalaam kamaa balownaa saanu u jirabnay oo u tixaanay asxaaba aljannati jannada waa beer beerta asxaabteeda kuwii qoladii beeraleydahay beerta lahaa beer miro badan oo qudaar badan oo cajo badan bay ahayd bani qoladaasi loo itixaamay waa qiso dheere waxaa la yidhi mufasiriintu waxay dhaheen nin muslima baa magaalada sancaa agteeda beer ku lahaa geetimireed iyo miro badan oo zarci badan xilliga beerta goynteedu timaado fuqarada u yeeri jiray markaasuu raashin badan ka siin jiray waana karaamayn jiray aabbahaasi odaygaa markuu dhintay saddex wiil uu ka dhintay uu dhalay ayaa dhaxlay saddexdii wiil waxay dhaheen ciyaalunaa kasiir waynu taranoo carruur badan baynu leenahay wal maalu qaliil aabbi xoolahu nooga dhintayna waa wax yar wuxuu bixin jiray oo kalena maanta ma bixin karno sida aabbahayn samayn jiray howlahaas ma bixin karno haddaba maxaan samaynaa waa tashadeen waxay go-aansadeen qofna inaysan u taagin hal faqiir inaan wax la siin meeshana fuqaraa ku xisaabtami jirha in wax ka qaataan oo hadde dadkii maxaan ka samaynaa aloor horaan midhaha goosanaynaa xilli hore aroorta horaa iyadoon qofna noo jeedin waa dhuumanaynaa waa isdhaarsadeen go-aankaa mar hadday qaateen biri subax aroor horaa la rabaa beertii in la tagee aroortiiba intaan la gaarin iyana war ma hayaane beertii caawo ka soo horreysay biri subax hameenkii ka soo horreeyaa baabbaha laga dhig waa la gubay mirihiina waa telfeen aroortii bay meeshii tageen geed iyo xabad mira waa ka waayeen waxba ma leh kaasay dhexdhe waryahee dhahaya waa wareersannaha waddadii baan gefni beertii aan shala ka dheelmana saaka aan goonsan lahayn meesha kuma taalle waddadii baan nahay mise waa dhunsanna hadhow bay misna fiirfiirsheen mise waa beertoodii waxay ogaadeen ilaahay inuu ciqaabay niyadii xumayda ay niyeysteen waa qoomamoodeen waa toobad keeneen baa la tilmaamaya waa la itixaamay ilaahay wuxuu yidhi waa la itixaamay fadaafa waxa id id wakti aqsamuu ay dhaarteen layasrimunnahaa goosteen oo gooseen inay goosanayaan haa beertaas musbixiina xaalay yihiin kuwa waa beris aroor hore intaa masaakiintu imaan ku dhaartay walaa yastanuun ilaahay wuxuu yidhi waxnaana ma soo istinoon waxba ma soo reebin insha allahu ma dhihin ama walaa yastanuuna xaqii masaakiinta ma soo reebino ilaa waxa weeyaan waba waxba may soo istinoonin labada macnoba waa la sheegay walaa yastanuuna xataa ma subxaanalaysan waa layidhi walaa yastanuuna waxba ma soo istinoon insha allahu ma dhihin fadaafa waxaa dawaafay ku dhacay ku soo guuray calayhaa beertii daa'ifun mid daa'ifoo guuraynaya oo min baa u yimid min rabbika rabbiga xaggiisa wal xaal hum iyagu naa'imuuna ay hurdaan iyagu caawa go-aankaan ay qaateen beertii birisu wax bay rabaa inay aadaan beertiiba caawaba waxaa ku soo guuray cadaab iyagoo aan war ka hayn iyagu iyagu waa hurdaan cirkaa waxaa looga keenay naar faasbaxad beertii waxay ahaatay ka sariim ka zarcilmaxsuud zarci iyo dalag la gooyey oo dee beerta markii la dhex galoo la jaro saase waxay noqonaysaa wax dhulka u yaallo oo la jartae oo kale noqotay gubad oo kale mataqaana beer iyo jeex la gubay oo kale eber bay noqotay beertii wixii qoyanaayo laacayay waa wax wada qalalay oo wada burbura dambas madow oo kale noqotay buu yidhi ibnu cabbaas dembigay niyeysteen awgiis baa khayrkii laga xirmaanayay fatanaadow yagu marka iyagu beertii waa saas warna ma hayaane iyagii waagii baa u beriyey beertii bay rabaa inay ku jarmaadaan fatanaadow waa isku dhawaaqdeen waa isku waa isku nideeyeen isku dhawaaqdeen musbixiina xaalay yihiin kuwa waa berisay markay waagu berisay bay isku dhowdhawaaqdeen warnkeena beertii aadnay oo maxay iskugu dhawaaqayaan aniqduu kallaha oo taga calaa xarfikum beertiinni in kuntum haddaad tihiin saarimiina kuwa goosanaya oo nasoo na soo guuraysiiye na keena haddaan beerta jaranayno sidaynu ku ballannay hawsha aan qabanayno ina keena bay dheheen haddaa shaqada qabsanaysaan oo beerta goosan fandalaqu way tageen walxaal hum iyaguna yatakhaafatuuna hadalka ay qarsanayaan nuxnux bay u hadlayaanoo masaakiintii inay maqlaan bay ka baqayaan oo waxay diidayaan sharqan iyo waxa in la maqlo hadal hadal iyo yatakhaafatuuna markay hadalka siraysanaya maxay isku siraysanayaan waa kan waxay hoos u dhaheen allaa yadkhulannahaa beerta yuusan maanta idinku soo gelin alyowma maanta calaykum dusheena miskiinu maanta yaan miskiin idiin soo geli masaakiin nacbah waa qolo khatara hal faqiira maanta yuusan idiin imaanin hana u ogolaanin ilaahay wuxuu yidhi waqadow way tageen oo waa jarmaadeen qaadiriina xaaliyiin kuwa awooda calaa xardin un keliya mancin way jarmaadeenoo way tageen waqadow calaa xardin qaadiriina usoo bood qaadiriina xaaliyiin kuwa awooda maxay awoodaan calaa xardin mancinu mancintu waa maxay dee meeshii ebera markay tagaan waxa keliya ay awoodaan waa maxay waa mancin ciddii u timaadoo dha nasiiya maxayba dhihi karaan waxba ma hayno wey macnaha meesha ku jira macnaha xeeldheer wey waxay awoodaanba waaba waaba waaba calaa xardi mancin keliya diiddo keliya awoodaan dee waxba maba hayaan qofaan waxba hayn haddii wax la weydiisto muxuu awoodaa diiddasoo keliya ma waxba ma hayo waxba ma heli karo soo intaa keliya maaha waxay awoodaanba waa intaas waqadow calaa xardin qaadiriin ilaa meesha waxba ma yaallaan tafaasiir kalena waa jiraan calaa xardin calaa qudratin waqasda qaadiriina falamaa ra'owhaa ilaahay wuxuu yidhi beertii markay arkeen qaaluu waxay dhaheen innaa annagu la daalluuna baan nahay war waan soo dhunnay maaha waddadii beerta iyo meeshii meeshi meesheenni maaha waa habuusanoo waa dayownay ba dheh waxay arkeen meel aan meeshiiba u ekeen shalay laga hoyday markaasay fiirfiirsheen mise waa meeshoodii markaasay dheen bal iskaba dhaafin naxnu annagaa maxrumuuna kuwa la xirmaaniye war waa layna hoojiye mirihii baa layna ka hoojiyey khayrkii beertaa layna ka manciyey qaala awsaduhum koodii u fiicnaa wuxuu yidhi acqaluhum ugu caqli badnaa afdaluhum ugu fadli badnaa kii dhexda taagnaa hadda loogama jeedo awsad koodii ugu khiyaarsanaa wuxuu yidhi alam aqul lakum ma waana awal idiin dhihin lowlaa tusabbixuuna hal laa tusabbixuuna allah war ilaahay maa u tasbiixsataan ilaahay u tasbiixsan maysaan maya subxaan allahi dhihi maysaan maya in shaa allahu dhihi istinahi oo markii hore ay arrinta ku tashanayeen bayr war ina ka daayay saas iyana kama yeelin ma aysan samayn dikrigii ilaahay iyo xuskii ilaahay tasbiixdi ninkaas baa awal yiri war inaga joojiyey wax xumaan dad ku tashada qofunbaa dad fiican baa dadka ku jira oo dhahaya oo ka jooga markaasuu xusuusiye hadda ma haysaan miraheedii waxaan idiin sheegay markaasay toobad keeneen qaaluu waxay dhaheen marakan subxaana rabbinaa rabbiganna nasahnaantiisa iyo hufnaantiisa innaa anagu kunnaa waxaan ahaanay daalimiin kuwa daalimiina ahaana bay dheh annagaa daalimiina bay dheh innagaa naftayada dulmina masaakiinta xaqoodii baan diin fa aqbala waa soo qaabilay bacduhum barkooda calaa bacdin barkii kale yatalaawamuuna xaalay ishaaraamayaan isdagaalayaan dagaalka waa maxay canaan adaa waxaa keenay iyo adaa saa yidhi iyo adaa waxay maaragtay iyagoo sidaas adaa faqri nagu cabsigeliyey adaa xoolaha na jeclaysiiyey adaa wixii la bixin jiray naga hor istaagay yatalaawamu qaaluu waxay dhaheen yaa weylanaa halaaga naga eh innaa anagu kunnaa waxaanu ahaanay daaqiina kuwa xadda tallaabay ayaannu ahaan casaa rabbunaa rabbigana wuxuu mudanyah subxaanahu wa tacaala an yubdilanaa inuuna bedel siiyo noogu bedelo beerta khayran minhaa wax ka khayr badan iyad innaa anaguna ilaa rabbinaa rabbigana intii ka raaqibuuna kuwii jerinayaan nahay beertiina waa baabaaday wax ka khayr badan ilahay inuu noogu bedelo ayaan rajaynayna arrintan maxaa layna baraya bakiilnimada dhibaatadeeda zakada diidideeda sadaqada diidideeda dhibaatada ay leedahay wixii weliba waalidku bixin jiro sadaqa iyo khayr ahaa oo wanaagsanaa iyaduna in la wado weeye waa arrin fiican ilaahay wuxuu yidhi kadaalika sidaasoo ahaaday alcadaabu kaga khabar ma kadaalikada wala cadaabu laakhirati aakhira cadaabkeedaana akbaru weynan badan low kaanuu haddii ahaan lahayn yaclamuuna kuwa wax garanaya hadda waxaan ku dhacay beertooda horta kadaalika alcadaab kuwan reer quraysheed iyo gaaladan makana sida kuwaas beerta waxaa ugu dhaceen warhoy cadaabku waa sidaas cadaabka aakhiraana darnaan badan marka waxaa meeshaan la tusaalaynaya qolada reer makaad iyo gaalooyinkii iyo xilli kasta aayaddu waa shaqaynaysaa iyo aayaadku beder markay u baxeen waxay ku dhaarteen maka inaysan dib ugu soo noqonayn ilaahay moxamed soo dilaan iyo ragga la socda khamre cay cabbaan gabdhaha hoballada u heesaan iyagoo meesha taagan madaxooda ka heesaan malahoodii baa ilaahay ku beeniyey iyagii baa la laayey iyagii baa la qafaash iyagii baa jabay waa la itixaamay kamaa balownaa asxaaba aljanna innaa balownaahum kamaa balownaa asxaaba aljanna muraadgaf baa ku dhacay wey darsigan intaasuu ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclamu biاsawaab